allah u naxariisto cadda muuse iyaynu maanta hadda janaasadiisii joognaa waa in cadde loo duceeyaa waa in cadde dhammaanan u ducaynaa ilaahu subxaanahu wa tacaala cadde maanta cadde muuse oo madaxweyneyaashii puntland soo maray ka mid ahaa maanta rabbiga wuxuu kuu yahay marti ilaah u dembi dhaaf ilaah u dembi dhaaf maanta martidu kuu yahay maamulku sidiisa waa dhib badan yahay qabriga iyo maamulku dhib bay isu yihiin haddaan sidii la rabay wax loo fulinin markay cadde madaxweynuhu soo noqday ummaddana wax ka xukumay marka sidaa darteed hadalka yareeya janaasa baan dul joognaa waktigeegiina naf baxday oo waktigeegii dhammaaday baan dul taagannahay waxaa hadda maanta hortayna yaal geeridaas maadaama maamul soo qabtay madaxweyne ahaa xil la qaaday maantana ilaahay la kulmay horta intiina meesha joogta hadda saamaxa intiina halka joogta hadda saamaxa inta kaloona dhegaysan doonta oo dadku xilka u hayay ah oo soomaalida kale waxaan ka dalbanaynaa inay iyaguna saamaxaan nebiga sala alla alay salam wuxuu yidhi walaalkiin u istikfaar dalba waxaanad u weydiisaan ilaahay inuu ku sugo ma aragtay qowlka haabitka ah marka cadda ilaahay waxaan u baryaynaa allah u dembi dhaafo allah qowlka haabitkana allah ku sugo allah ilaahay subxaanahu wa tacaala labada malagna allah u fududeeyo sidaasaanu leenahay cadde kolley waan waxbaan ka aqaanay nin nabadoona oo iska nabada oo dadka nabadda jecel buu ahaa waagii dambe xukunka ka degayna mar buu nala xajiyey intuu mino iyo nala joogay xajka oo annagu suuro inaan sheeki iyo wax kala gallo marna wuxuu dhegaysan jiray tafaasiirta duuban marna wuxuu dhegaysan jiray qur'aan towbad fiican baan u rajaynaynaa intuu shaqada ka degay bacdigeed oo ilaahay aan rajaynayna ilaahay waa kafuuru raxiim waa tawaab towbad dhaba inuu la yimid baan u malaynayaa saan ku arkayey intii aan mino joognay intii aan maka joognay intuu nala socday hal halkaa mar buu nala xajiyey intii dambena haddaan waraystay waxaa la yidhi qur'aankaas unbuu dhegaysanayey marna tafsiir marna uu dhegaysanayey maxaanku idhaahdaa alfaaddiisa oo qiradiisa uu dhegaysanayey allah markaa qabriga allah u nuuro allah u dembi dhaafo saasaan leeyahay qoyskana dee waxaan leenahay iyo soomaalidaba iyo weliba khaas ahaan dadka waddankan degan puntland waa ka tacsiyeynaynaa dhimashadiisa wuxuu ahaa maaragtay nin nabadoona oo nabadda ka shaqeeya dadka shiddada iyo ishays-haysiga iyo waxaa necab u ahaa waana waxaana weeye waa aadama oo miman yusiibu wa yukhti wey marka isagu saasuu ahaa isaga waxaanu leenahay allah u dembi dhaafo qoyskana waxaanu leenahay sabr ah waan naga tacsiyeynaynaa geeri waxaa la yidhaahdaa waxay ku fiican tahay geeljiriya ninaadan aqoon bay soomaalidu tidhaahdaa marka cadda waanu noqaanay saasaan odhanayaa intiina halkan joogtana dee waynu waxoogaa manyar kalaa horraynaynaa saasaan u wada dhimanaynaa dhammaanteen ninba mar buu dhimanayaa saasaan u dabar go-aynaa marka ilaahay subxaana wa tacaala dhimashu inagu xukumay waxaa loo bahan yahy inaan u tabaabushaysano oo u camal fallo oo dadaallo oo islaam ku noqono sideedana mar haddii mawt yimaado sharciga islaamka keliya unbaa ka talinaya wixii ku saabsan sharciga islaamka keliya ka talinaya wixii caadaadka gaalada iyo meelaha kale laga keenay innaga sharci nooma aha in lagu sameeyana qofka ma aha laakiin qofka waa loo duceey si nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam in loo duceeyo in la aaso in la maydho la kanfo lagu tukado oo salaaddii hadda aan ku tukanayna waxay u ahayd shafaaco inteynaasaa u shafaaco qaadaysa shafaacada dee allah inaga aqbalo waxaa jooga boqorkii waxaa jooga isimadii waxaa jooga madaxdii waxaa jooga nabadoonadii waxaa jooga dadweynihii tujaartii dhalinyaradii wadaadadii dhammaan waynu joognaa waxaa loo baahan yahay aakhara inaan u shaqaysano qabriga inaan u shaqaysano inaan inaan diyaar garowno nin kastoo diyaar garoob ninkaan diyaar garoobin waagaa ku baryaya caddaan muuse maanta qaamad qiyaamataho qiyaamihiisii baa kacay qiyaamahaasna waa qiyaamatu suqraa waa ka dhimashada tii kale weynaabaa ku xiga inagoo saasaa u daba soconnaa qof aan dhimanaynin oo inteenna halkaa joogta ma jiro qof kasta qabribaa u qodan qabrigaa kuu qodan u diyaargarow ayuuna adduunku markaa ha ku talaxtamin adduunka adduunka waxaa loogu shaqaystaa aakharo waxaa loogu shaqaystaa ilaahay agtiisa ridaha ilaahay baa lagu raadiyaa marka intaasaaaynu odhan lahaa sala allahu calaa muxammadin wacala alihi wasaxbihi wasalama ajmaciin assalaamu calaykum waraxmat ullah
insha allah allah barakeeyo ducadana allah u aqbalo qabrigana allah waasiciyo kitaabkana midigta allah ka siiyo innagana allah inoogu dembi dhaafo kelmadii ducadaa socota waxaa ku xigi doona insha alla raallin ahaada waa duco waxaan u nimin aan u ducayno insha allah waxaan ku xijin doona insha allah kelmad ducaa ah oo hal daqiiqa mise waa nus daqiiqo insha allah allah barakeeye islaam bashiir بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون Een, waxaynu isugu nimid maantay bannaankan qorraxdu kulushahay inaynu ka qayb qaadanno aaskii allaha u naxariistay maxamuud musixisi oo ka mid ahaa hogaamiyayaashii soomaaliyeed gaar ahaan soo hogaamiyey puntland ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu naxariisto intaasoo muslimiin ah oo kala duduwan oo qoraxdaas taagan ilaah waxaan erga kaagannahay inaad u naxariisatid addoonkaas aada abuuratay oo wakhtigii aad ugu tala gashay qaatay oo maantana annaguna aanu u soo bannaan baxnay inaan u ducayno kuna tukanno ilaah u naxariiso ilaah u naxariiso dhammaanteenna samir iyo iimaan allahayna ka siiyo khaasatan ehelkii iyo awlaaddii iyo xaaskii iyo saaxiibadii iyo dhammaan intii taqaanay iyo ummadda soomaaliyeedba waa uga tacsiyeynaynaa samir iyo iimaan allahayna ka siiyo maxamuud mas-uul buu soo ahaa waxaan u qiraynaa inuu nin wanaagsan ahaa nin oday uu ahaa nin wuxuu ahaa run ahaantii daacada qofka dhintay waa in wanaaggiisa la xuso iyo siduu ahaa markuu noolaa waxaan u qiraynaa inuu nin wanaagsan ahaa allaha u naxariisto mar labaad iyo mar saddexaadna allaha u naxariisto innagana allah inoo naxariisto waa la dhimanayaa waase la kala hormarayaa qofba maalinbu sidaasoo kale noloshiisa usoo gabagaboobaysaa intii hore oo dhimatayna ilaahay ha u naxariisto innagana intayna nool hadawaano waxaa inoo ku filan walaalkeenoo ina hor yaalo meyda insha allah intaasaan kusoo gabagabeynaya waa mahadsantii
insha allah meydkuna talaagad kuma jiro allah idin barakeeyo kelmadda ducada islaam bashiir islaam cabdulla allah noo aqbalo islaam ciise islaam maxamed kelmaddiisa inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun dadka islaamka waxaan ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xaal iyo xaajaba allah inoo suubiyo muraadkeennana allah sahla masaa'ibtana allah ina ka heraaro waxaan ka tacsiyadaynayaa geeridii maxamuud muuse xirsi oo maanta meydkiisii ina horyaal ilaahay waxaan ka baryayaa isagaa qafuuru raxiina inaguna dad islaam aynuu nahay ilaahay waxaan ka baryayaa xaqa uu ku leeyahay inuu ku masaabaxo ilaahay waxaan ka baryayaa xaqa bili-aadanka inuu ka bixiyo ilaahay waxaan ka baryayaa xawlkii nebiga inuu ka waraabsho ilaahay waxaan ka baryayaa xisaabta inuu u fududeeyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu qabriga u nuuro ilaahay waxaan ka baryayaa inuu qiyaamaha u shafeeco ilaahay waxaan ka baryayaa su-aasha xaqa ah in ilaahay waafajiyo baan ilaahay ka baryayaa ilaahay su-aasha xaqa ha waafajiyo ilaahay su-aasha xaqa ha waafajiyo ilaahay su-aasha xaqa ha waafajiyo ilaahay xaqa uu ku leeyahay ha ku masaabaxo ilaahay xawlka nebiga ha ka waraabso xiriirtii jannada allah wuwiyo qabriga iyo quluubta allah u nuuro qabriga iyo quluubta allah u nuuro intaa kadib waxaan u tacsiyadaynayaa intii uu ka dhintay ama islaamtinimada ama ehelnimada ama uu odaynimada u ahaa na waa uga tacsiyadaynayaa samir iyo imaan allaha idinka siiyo isagana naxariistii janna allaha siiyo innaguna haddee war waxa inoo ku filan dee waxa maalin kasta ina horyaaliyo waxa laynoo sheegaya ama aynu ognahay sidii culimmadu ama asimadii iga horreeye u sheegeen aynu ku taamilad qaadanno marka intaasaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu insha allah allah inoo aqbalo ismadu aad bay u tiro badan yihin khayrna allah idin siiyo madaxduna aad bay u tiro badan tahay ducadooda waa maqbuula waas xasan waa siyaasiin kelmadiis insha allah ismadii waa gebogebo raalina ahaada aamiintan ha caajisin insha allah jihaadeen ku jirnaa ugaas xasan ugaasiin allah barakeeyo inoo soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم آه إن شاء الله إلهي وحو قبرينا جلال عد oo maanta halkaan maaragtay xafaladii aaskiisa loo joogo in ilaahay jannadii ka waraabiyo in ilaahay jannadii ka waraabiyo in ilaahay u dambi dhaafo in ilaahay u dambi dhaafo intaa kadibna inuu inagana ilaahay noo dambi dhaafo in ilaahay noo dambi dhaafo insha allah haddii horeyaasha hore u duceeyey cadde waa taqayneen waa dhaqaan wuxuu ahaa nin nabadda jecel nin nabadda jecel buu ahaa wuxuu ahaa nin geesi ah oo laba ciidan oo maxaa la yidhaahdaye dagaalamay intuu isu keenay gacanta isu saaray ayagoo cid dhexdhexaadinaysa aanay jirin wuxuu ahaa nin jecel horumarka oo rabay in waddankan wax laga soo saaro waa ogtihiin wuxuu dhihi jiray waxaan jecelahay inteenna nool intaan nool nahay inaan aragno wax dalkeenna ku jira oo ka soo saarno sidii shidaalkii wuxuu ahaa nin maxaa la yidhaahdaye soomaali oo dhamme isugu mid tahay wuxuu ahaa nin nasiib badan oo wakhtigii soomaaliya ugu fiicnaydna soo maray wakhtigii dambe oo xumaydna haddee madax noqday marka ilaahay waxaan uga baryaynaa jannadii ilaahow waxaan leenahay u dembi dhaaf intii uu ka tegayna waxaan leenahay samir iyo iimaan waa naga wada tegey soomaaliya dhan buu ka tegey puntland buu ka tegey maxaa la yidhaahdaye annaga saraakiishu gaar ahaan buu naga tegey assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu allah barakeeyo insha allah kelmadiisa khayrka badan oo qiirada leh haddana insha allah ismadan dawdorinayna waxaan u yeerayaa boqor burhaan boqor muse fadal إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت يعني ولكن محمد مرسى حرسي جنرال عدي ومانتا أين جناسدي أين كسغوتييني أين أين هلكن يسقون نمي وحن لا يهي إلهي سدي جنة الفردوس هكيو ilaahay weynaha qabriga haw nuuro waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto sidii ay noola qaybsadeen geerida siday noogu soo tacsiyeeyeen sidii ay mar walba warbaahinta iyo meel kasta ay uga hadlayeen sida hadda ay simadii ugaas ugu dammeeyey ay u xuseen taariikhdiisa iyo khayrka uu ka shaqayn jiray waxaan leeyahay khayr allah in siiyo si gaara waxaan u xusayaa madaxweynaha dowladda federaalka ee cusub mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo marar badan isoo tacsiyeeyey yirina iga gaarsii tacsiyeyn guud ahaan ummadda reer puntland iyo dadka muxuaha soomaaliyeed guud ahaan sidoo kaleeto waxaan halkan uga mahad celinayaa sida qiimaha leh oo ay aaskan uga shaqeeyeen madaxda puntland ugu horreeyo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha maxkamadda sare xildhibaanada iyo mas-uuliyin wasiirada ciidamada iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed shacabka reer puntland waxaan kaloo u mahad celinayaa guddigii qabanqaabada aaska oo iyaguna qayb weyn ka qaatay ilaa iyo maalintii marxuumka naloo soo sheegay ka shaqaynayey oo ugu horreeyo jenaraal cali ismaaciil waxaan kaloo u mahad celinayaa culimada iyaguna mar walba sheekh daahir hadda inagala joogay sheekh axmed yuusuf daad culimada kaleeta oo joogta dhammaantood iyagana waxaan leeyahay khayr allah siiyo waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka iyo waktigii ballaarnaa oo la socday oo ka mid yahay ra-iisul wasaarihii hore cali maxamed geedi guddoomiyaha aqalka sare guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare xildhibaanada labada gole ee labada aqal ee soomaaliya waxaan kaloo uga mahad celinayaa halkan mas-uuliyiintii madaxweynaha dowladda ee federaalka hore guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha aqalka sare ku-xigeenada iyo dhammaan ummaddii soomaaliyeed ee noo soo tacsiyaysay sidoo kaleeto mas-uuliyiinta maamulada kala duwan ee waddanka dhammaan qurbo joogta oo intooda badnay teleefanada isku xirayeen xiranayeen oo mar walba iyaguna noo soo tacsiyeynayay ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto siday noola qaybsadeen tacsida waxaan leeyahay anuu ku hadlaya magacayga iyo dhammaan inta halkan joogta iyo inta inaga maqan dhammaantiin waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsan tihiin jazaakum allahu khayr jasa ilaahay waxaan u weydiinaynaa ilaahay uga baryaynaa marxuumka in ilaahay jannadii fardowsa uu geeyo ilaahay inuu u dembi dhaafo ilaahay inuu naxariistii janno siiyo innagana ilaahay bacdigiisa inuusan ina fidmayn dhammaanteen dariiqaasaynu wada maraynaa dhimashada waynu ku wada xukumannahay ilaahay baa inagu xukumay kullu nafsun daa'iqat almowt qof walba wixii uu camal u samaystay wixii uu camal falay intuu adduunka joogay ayaa ugu horreeya qabriga camalkiisii ayaa qabriga uu hel ugu noqonaya ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu camalkiisa u wanaajiyo uu qabriga uu hel khayr ugu noqdo inteenna joogtaana inaynu wada cafino qofku sidii culimmadu u sheegtay xil hadduu qaado waxa weeye xilku hawshiisu leeyahay inaynu cafino inaynu dembi dhaaf ilaahay u weydiinno inteenna joogta iyo inta inaga maqan oo idaacadaha iyo tiifiyada inagala socota waxaan leeyahay marxuumka ha la cafiyo ilaahay naxariista janno aanu weydiino ilaahay naxariista janno ha siiyo ilaahay naxariista janno ha siiyo ilaahay qabriga ha waasiciyo waakhiru dacwana in alxamdu lilah
insha allah allah inoo aqbalo ducadii culimmada isimada cadaaladda waxay ku jirtaa ducadii maamulkana waa la rabaa marka insha allah hadda waxaan u yeerinaa guddoomiyaha baarlamaanka axmed cali xaashi guddoomiyaha baarlamaanka puntland kelmadiisa ducada uu ka dhimanaya inaguna aamiintaan ku halmeynayna
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إله هو عفنا يا دون عفي إله هو دم دافن كويدين إله هو قبرك واسع إله هو سكراتك سواش إله هو سواش وسار إله هو وضعت عف عفية عفي هذا بان نحي دنبي مالعي أو دنبي باتشرا إله هو حنكوا غنانون لما قضب بان كشيكرا أو مهم سنة قضب بيس وناقها nabadana wuu jeclaa wuxuuna ahaa nin ganraqsada wuxuu ku ganraqsan jiray bani aadan baa leeyahay haddii qalad ka dhaco markaba wuu dareemi jiray qaladkaana wuu ka garaabi jiray ilaahow waxaan kaa rajaynaynaa annagu waa cafin aad waa cafi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ka tacsiyeynayaa anigoo ku hadlaya labada gole ee baarlamaanka golaha shacabka iyo aqalka sare wakiilna ka ah guddoonka labada aqal waxaan si weyn uga tacsiyeynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan waxaan u tacsiyeynayaa eheladii iyo qooskii iyo asxaabtii uu ka tegey walaalkeen allah u naxariisto cadda muuse tilmaamaha la bixiyey waa sifaadka nebiga laga soo xigtay ee la yidhi xukunka wuxuu ka dhacaa arlada dusheeda intii hadda iga horraysay iyo inta ay maqlaysaa ama taagan waxay ku sifeeyeen inuu ahaa nin wanaagsan intaa ayaa u ah shahaado waxaan ilaahay uga baryayaa anoo ku hadlaya saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal baarlamaanka qaranka ah golosha cad iyo aqalka sare in ummadda soomaaliyeed meelay joogaanba ka guddoomaan tacsidaa walaalkeen gaar ahaan waxaan u tacsiyeynayaa maamulka jubbaland waxaan leeyahay puntland ama dowladda puntland ee maanta uu yaallo marxuumka meydkiisa waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay jannadiisa ka waraabiyo annaga iyo inta mas-uuliyiina ee xil haysaana ilaahay uuna fidnaynin xilka aan hayno oo nagu ceeb dasturo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan raxiim inaa lilaahi wa ina ilahi raajicuun ilaahay waxaan uga baryayaa maxamuud muuse xirsi in ilaahay dembigiisa dhaafo qabrigana u waasiciyo una nuuriyo jannatulfirdowsa weel weyn baa ilaahay lagu baryaa jannatulfirdowsana ilaahay uu geeyo waxay la tahay isima waa duceeyeen madax iga horraysayna waa ducaysay ilaahayow intii iga horraysay ducadoodii tanaan u duceeyey iyo madaxda soo socota ee ducayn doonta ilaahdow noo aqbal adaannu halkaa kuu taagannahay waxaannu u taagannahay inaannu ducaynaa maxamuud muuse xirse ilaahdow hanugu qadina noo aqbal intaa haddii aan ducada ku dhaafo waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed guud ahaan nin qaran buu ahaa qaranka wuu soo shaqeeyey puntland waa u soo shaqeeyey qoysna wuu soo shaqeeyey saddexdaa qayboodba waxaan rabaa qolo walba inaan uga tacsiyadeeyo waa idinka tacsiyadaynayaa khaasatan waxaan u tacsiyadaynayaa eheladii qaraabadii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday samriyo imaan baan idinkana idin leeyahay ducadeennana ilaahay ha aqbalaysa ee qaadirahe wabilaahi tawfiiq waxaan jeclay inaan kusoo dhaweeya madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas madaxweyne kusoo dhawow
bismi illahi raxmaan raxiim ina lilah wainaa ilahi raajicuun waxaan anigoo ku hadlaya magaca shacbiga iyo dowladda puntland raba halkaa inaan uga tacsiyadeeyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel bay joogaan iyo gaar ahaan reer puntland madaxweyne cadda muuse ee wuxuu ahaa sida la sheegay ee intii ugu horreysay ay qiraysay qof wanaagsan qof ummadda soomaaliyeed dhammaantood ay jecel yihiin qof dembi yar sida aan wada qirayno dhammaanteen nin geesi ah xabiib ah soomaali ah intaasoo sifooyina oo dhammaantan aan meesha ka wada qiray waxay muujinaysay qofka uu ahaa cadda muuse ilaahay ha u naxariisto ilaahay qabri ha waasiciyo ilaahay jannatfurdowso ha ka waraabiyo duca intii hadda layira aada baa ku filan baan u maraynaya qoys gaara kaba dhiman cadde dabcan ehele iyo qaraawo iyo iyo family reer intaba uu lahaa iyagana waa u tacsidayn ilaahay inuu samriyo iimaan ka siiyo dhimashadiisa annagoo ogda inuusan dhammaanteen buu naga wada dhintaye cid gaara iyo qoys gaara uusan ka dhimanin marka intaasaan kusoo gabagabeynaya insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu waxaan kusoo wada dhaweynaya ra-isul wasaaraha dowladda federaalk
waayo bismi illahi raxmaan raxiim ina lilah wanaa ilahi raajicuun waxaan marka hore marxuumka ugu ducaynayaa jannadii raxmaan oo ilaah ka waraabiyo in uu wixii dembi aha ilaahay uga cafiyo mas-uuliyadda sideeda waa adagtahay marxalado adag ayuu qofka mar kasta go-aan ku qaataa in wixii khalad uga dhacayna ilaahay u cafiyo intii wanaag uu ka shaqeeyo sidii la sheegay nowdan buu ahaa ka shaqeeyey in uu dalka kan iyo deegaanka kan dowlad goboleedka puntland labadaba in mar kasta ay horumaraan wixii wanaag uu geysan ilaahay jannada raxmo ha ku abaalmariyo runtii hadda wuxuu ahaa nin soomaaliyeed qaranka soomaaliyeed markasta daneeya labadii maroo aniga mas-uuliyadda aan qaadayna kadib markasta kale iga siinaya habkaan dalkaan ugu socdan karo nabadiisa iyo wanaagiisa waxaa rabaa inaan uga tacsiyeeyo eheladii iyo qaraawadii uu ka dhintay jannada ilaah ka waraabayo waxaa rabaa inaan uga tacsiyeeyo ciidamada qalabka soomaaliyeed wuxuu ahaa saraakiishii ugu horeysay ee wax ka dhisay ciidanka qaranka soomaaliyeed runtii mas-uuliyaad kala duwanna ka soo qabtay waxaan uga tacsiynaa ummadda soomaaliyeed inuu markasta ahaa nin hoggaan ah hogaamiyaah runtii danaynayay dalka kan in lugihiisa mar damba ku istaago ciidankaas soomaaliyeed mar damba sida dib loogu dhisi lahaa marka intaas uu geystay iyo intaas uu maanta yani juhdi uu gelinayay in dowlad goboleedka puntland iyo dowladda soomaaliyeedba ay hagaagaan in ilaahay uu bedelo xasanaad iyo iyo iyo maaragta wanaag marka waa runtii wixii iga horreeya dhan baa duceeyey waxaan ilaahay ka baryayaa wixii duca loo akriya maanta in ilaahay u qaado annagoo dhan inaan saamaxno runtii eheladii iyo dadka reer puntland iyo shacabka soomaaliyeedna in ilaahay soomaaliya waxaan ka siiyo anuu ka hadlaya magaca xukuumadda ku hadlaya dhammaan magaca dowladda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan runtii taasi bulaan usoo jeediyo ummaddii uu ka geeriyoodo dhan iyo ummadda meeshaan taagan oo dhan marka ismada madaxda dowlad goboleedka puntland iyo dhammaan ummadda soomaaliya o dhan marka jannada xaalaha ka waraabayo ma sii dheeraanayo wasala allahu barak